wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay shirka iskudubaridka iyo isku xirka wasaaradaha shaqowadaagga la-a wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland shirka oo looga hadlayey daadejinta adeegyada ay wasaaraduhu bixiyaan ee bulshada loo qabto iyo sidii loo xallin lahaa haddii ay caqabada jiraan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka gobolka jubbada hoose mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha kala duwan ee jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxa xasilinta ah ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiwaaxid xaaji cabdulaahi ayaa faahfaahiyey muhiimadda shirka
waa laba qaybood ayuu kala maraa qayb waa heer wasiir oo heer wasaarado weeyaan heer wasiir oo ay hogaaminayaan wasiirada waxaa hogaan nooga ah xafiiska loo yaqaano champion officeka oo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladda jubbaland suldaan cabdiqaadir uu gudoomiye ka yahay heerna waa heer farsamo oo loo yaqaano technical working group oo ay hogaamiyaan agaasimayaasha sagaal wasaaradooda marka guddiga heer farsamo ee adeegbaahinta iyo maamuldadejinta ayaan maanta iskugu nimid inaan ka niqaashno qaabka ugu wanaagsan ee maamulka loo baahinayo adeegkana loo dadejinayo madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa bishii tobnaad labada kun labaatan iyo koodii wuxuu dikraato kusoo saaray barnaamijkan iyo wasaaradaha ay ka kooban yihiin iyo xafiiska fuugan doono xafiiskaas wuxuu si rasmi u furmayo champion officeka labada kun labaatan iyo koodi kadib dikraatada madaxweynaha uu soo saaro hadda ay heshiibayo sagaal wasaaradood ayay ka kooban yihiin oo la rabo inay maamulka baahiyaan adeegana dadejiyaan qaybtiisi farsamo weeyaan beerta aan maanta u fadhino wasaaradaha kala duwan degmada iyo gobolka afrika socodsiy muddaduu furnaa xafiiskaas champion officeka ah runtii shaqooyin fara badan ayaa wasaaradda arrimaha gudaha u qarsoomay in maamulka la baahiyo ay ka mid tahay in iskuulla lagu wareejiyo degmooyinka inta ayagoo ga aadan shaqadooda loo degmo oo e c d da la yidhaahdo goobo caafimaad ayaa lagu wareejiyay si degmadii u maamusho marka saddexdaas sano oo xafiisku u furmaanunta shaqooyinka faraha badan ee inoo qarsoomay